barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa laba iyo tobanka bisha janawari waana jimco sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimona waxaa wadadiridu kugu soo jeedinaya jaamac buule jaamac ayaan ogaa ibraahim xasan daanduray
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah
horta markaanu soo iibsanaba magacyadiisa waanu soo qaadanaa oo soo qoranaa oo qofkaanu ka iibsanayno magaca weydiinaa hasha hashaa taasaase magaceeda aanu wadanaa tanoo dhalatan annaga unba hadhow magac ula baxna shaqaalahayna madow way joogaan nina nirguhu raacaa nina geelu raacaa oo dee meel wax la raacayana maaha iyaga unbaa la kala celiyaa oo iska way isku dhow yihiin waa cabdiraxmaan jaamac mire oo duleedka magaalada laascaanood ku dhaqda geel tiro badan waxaana uu ka warramay sida geela ay u dhaqaan iyo sida ay uga manaafacsadaanba
kaalmihii heesaha ayaa iyaguna aan ka marnayn barnaamijkeenna heesaha aan idiin hayna waxaa ka mid ah
yaa salaama barnaamijka sooyaalka dhaqankana waad maqli doontaan iyo weliba xubintii ciyaarahaasi yeeshe intaasoo dhan waxaa ka soo horlayn doona warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ka yaabiyey sharci dejiyaasha maraykanka ee uu shalay kula kulmay aqalka cad markii uu waddamada afrika iyo haiti ugu yeeray dalalka godka ah mar uu kala hadlayay arrimaha socdaalka iyo soogolootiga siyaasiyiinta ayuu madaxweynuhu weydiiyey su-aal ahayd waa maxay sababta aynu noogu imaanayaan dadka ka imaanaya waddamada godka ah sida ay xaqiijiyeen wargeyska washington post iyo t v-ga c n n erayadan guracan ayaa lagu tilmaamay kuwo aan habboonayn oo sharaf dhaca madaxweyne donald trump ayaa sheegay inuu maraykanku soo dhoweynayo dadka ka imaanaya waddamada ay ka mid tahay norway oo ra-iisul wasaareha dalkaasi uu arbacadii kula kulmay aqalka cad madaxweyne donald trump
waaxda cadaaladda ee maraykanka ayaa ku dhawaaqday koox baarayaal ah oo dabageli doona eedeymo soo shacbaxay oo ku aadan in ururka xisbullah ee dalkaasi iiraan taageero uu ku lug leeyahay ka ganacsiga daroogada iyo lacaga been abuur ah baarayaasha ayaa dib u eegi doona sheegashada ah inuusan maamulkii kan trump ka horreeyey aanu dabagelin kooxdan cusub ayaa waxa ay baari doonaan kiisaska iyo sidoo kaleeto koox la sameeyey waagii madaxweyne obama oo dabagal ku hayay kooxda xisbullah kuwaasi oo ku eedaysnaa in lacago been abuur ah ay maraykanka soo geliyeen sida uu sheegay wasiirka cadaaladda jeff sessions khamiistii mashruuca cassandra oo la sameeyey labada kun iyo siddeeddii ayaa waxaa shaaca uu ka qaaday kooxda xisbullah in daroogada kookeenka ay u soo dhuufso maraykanka dabadeedna lacaga si sharci darro ah loo xalaaleeyey ay gawaari la isticmaalay maraykanka uga iibsadaan kuwaasi oo u dhoofiya afrika
duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaad kasta maanta oo kale aad ka dhagaysataan barnaamijkeena dhallinyarada maanta ee v o a waxaana toddobaadkan magaalada laascaanood inooga soo diray wariyaha v o a da cabdikariin olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka toddobaadkan waxaynu kusoo qaadan doonaa dadka reer magaalka ee duleedka magaalada laascanood geela ku dhaqda gaar ahaan geela ayaa waxa uu yahay mid kusoo badanaya gobolka sool gaar ahaan dadka reer magaalka iyagoo xaraysanaya geela si ay qaabkii hore mid ka duwan ay uga helaan manaafacaad dadkuna ay ga faa'iidaystaan duleedka odagooye oo aan dhowaantana booqanay ayaanu waxaanu kula kulannay iyo markaba ay reer magaalku geela dhaqanayaan iyagu horreyn tallaabooyinka uu qaaday iyo waxa ugu muhiimsan uu isleeyahay way ugu fiicnaan lahayd inay dadku si weyn ula qabsadaan magacayga waa cabdiraxmaan jaac mire geela hadeer waxaan hayay muddo afar sannadood ayaan gacanta ku hayay geelaha waxaan ka bilaabay markii hore inaan halhal u iibiyo oo aan geelal ku kala dardaro oo geel guran iyo geel irmaanba markaa wuu lahaa markaa labadii halaadee u horeeyey magaalada dusheedaan kusoo xoreeyey intii ka dambeysay aan iib iibinaya adugu muddo lix bilood ayaan geela gudihiisa isugu wada keenay geel soddon halaada ayaan soo iibiyey geela wax walba waanu kala kulanay adugu dhibaato aad u badan kalama anaan kulmin laakiin waxaanu kala kulanay geelna lagu lahaa markii hore afar koombo caanu dhiiqaa ama saddex koombo caanu dhiiqaa baa wuxuu nagu noqday laba koombo koombiyo badh waxay noqotay markaa wixii ka dambeeyey inaanu geel dhalay oo dhashiisii wata oo shiraban aanu iska eegna aanu iibsano hadda anu geelan gacanta ku hayaa magaalada ku xaraysan waa geel ilaa toddobiyo afartan halaada macaldhashiisa geelaas waa geel wada irmaan geela reer baadiyaha dee meelaha lala mara wuu ka duwan yahay waa geel roodhigii cunaya oo calafkii cunaya oo cawskii cunaya oo waxaasiisaba cunaya oo magaalada dusheeda iska jooga geelaa markii hore wax khibrada umaan lahayn weligeena geel khibrada waan u geli doonaa waxaad ii sheegtay markii hore de nin reer magaala baad ahayd oo xariinta geela iyo marxalado kala duwan inay mareen bal ka waran markii ugu horreysay maxaad ka bilowdayna waxaan ku bilaabay geela markii u horreysay hala yaryar baan ku bilaabay magaalada dusheedaan kusoo xoreeyey dabeedna anaan cawsna u hayn beerna u beerin waxna u beerin baan magaalada soo agdhibay deyr magaalada aan ku xoreeyey deyrkaasaa lagu lisi jiray deyrkaasuu ku xoroon jiray dabeedna aroortii wuu iska foofi jiray oo galabtiina wuu soo noqon jiray xoogaa yaroo geleya ayaan siin jirnay oon aad u badnayn marka intaasaan ku waday muddo hadeer muddo sanada markii dambe waxaa geelu batayna waxaan geeyey jeexan weyne oodagooye dooxada oodagooye dooxada oodagooyuu iskaga xiraysan yahay taangigii biyaha u yaala waastooyinkii waa u samaysan halkaasaan cuntadiisa ku siiyaa laba wiil oo shaqaale ah jooga oo ka shaqeeya oo oo lisa oo raaca marka sintaasaan ku bilaabo runtii waa shaqo aad u adag marka loo eego nin reer magaala ah oo magaalada iska joogay oo bilaabay inuu geel dhaqdo oo kale bal iga waran waxyaabaha aad la kulanteen oo sidaad horey usoo sheegtay dee khibrad badanna umaad lahayn bal ka warran sheekooyinka aad sida weyn u xusuusato maadaama hadda dee dad fara badan ay wax kaa baran karayaan wallaahi wax khibrad oo aan geel u lahaa iyo weligeyna maan raacin oo maan lisii aqoon oo oo weligey hal dhingad kuma dhufanoo meel kama soo celin kaa aan dhaqday u hore aan iibsaday ka horeeya berigii horena reerkayagu iska lo'lay buu ahaayo lo'da iyo waxaasaan iska dhaqdhaqan jirnay wax geela oo aan weligay raacay oo kaa iiga horeeya ama aan lisay ama iiga dhawaaday oo iigu dhawaa horta geelaasaa jiray geelaana waxaan adigu beri aan tegay sacuudi arabiya waxaasaan ararkay geela in la dhaqi karayo dabeedna markaan sacuudiga ka soo noqday aan muddo joogay baan lacag ururiyey waxaan markaa fikiray inaan geelaa baldhaqo ururiyo dabeedna geelii hadeer adigu alxamdulilahi rabbilcaalamiin caqabado badan oo abaar ha dhaceen oo nagala kulmeen inkan badan aanu gelin oo qarash badan ha galo mar walba in raashin la siiyo ama doog ha noqde ama jiila ha noqde mar walba waa geel magaalada iska jooga oo in raashin la siiyo u baahan wallaahi caqabado badan markii hore waa kala kulanay laakiin hadeer alxamdulilah waxyaalaha aadka aadka iyo xusuusta badan hadeer aan aadka caqabadaha igu noqday waxay ahaayeen markaan geeli magaalada aan keenay waxaan siiyaba aan garan waayay iyo wax alaaliya waxaan u qaado aan caws waayo oo jiilaa lahayd oo aan calafka aanan aqoon oo galaydii la waayay waxaa iigu badnayd markii aan geeli ma oo xeraysan oo haddana wax alaaliya wax la siiyo aan lahayn haddana caana laga doonayo taasaa igu darayd
aad iyo aad baad umaasan tahay runtii marka geela la dhaqanayo wuu hawl badan yahay geelo oo mas-uuliyad badan buu rabaa bal ka waran adigu markaad magaalada joogtid dee iyo dadka kale ee kuula joog sidaad isu fahantaanna wuxuu u baahan yahay nin raaca ilaaliya nirgihil magacyadii u kala bixiya bal ka waran geela horta markaanu soo iibsanaba magacyadiisa waanu soo qaadanaa oo soo qoranaa oo qofkaanu ka iibsanayno magaca weydiina hasha hashaa ee taasaase magaceeda aanu wadanaa tanoo dhalatan annaga unba hadhow magac ula baxna shaqaalahayna madow way joogaan nina nirguhu raacaa nina geelu raacaa oo dee meel wax la raacayana maaha iyaga unbaa la kala celiyaa oo iska way isku dhow yihiin aniguna waa ku saddex baan ahay oo gelinka horena laba saacadood baan la soo joogaa ama saddex saacadood casarkiina waan u tagaa oo ilaa maqribkii baan la soo joogaa caanahan ka soo qaadaa labada godolba oo aniga laftigaygu kama maqnaado oo haddaan doono duhurkii markaan qadeeyo waan iskaga noqdaa gelinka hore waan shaqeeyaa magaaladan ka dhex shaqeeyaa laakiin gelinka dambe wixii gaadha haddaan saacad ama laba saacadood inta kalena isagaanba iskaga maqanahayo isagana iska dhex joogaaba aniga iyo inamadayduba tusaalahaan kaba soo qaad meeshaa degantiin waa odagooye reer miyi badan oo xoolo dhaqataabaa degan dadka reer guraaga sida idiin arkaana gaar ahaan nimanka geela dhaqda ee sida weyna gobolka sool geela u dhaqan jiray bal ka war
ilaa laba saddex geel baa jooga dadkana waxaan u sheegayaa bahalkan inuusan wadista iyo raacista qura de aan la wadin oo la raacinuuna in dee wax laga qabsado oo bahalkan faa'iidooyin aada u fara badan buu leeya aniga lacag aan weliga isoo gelin baa iga soo gashaa dirta geela bisha ugu yar waxaa iga soo gasha saddex afar kun oo doolar weligeena magaalada igama soo gelin intaan joogay siddeetan koombo caanaan ka helaa siddeetankaa koombe caanaa koombadii laba doolar bay maras xagga dhaqaalaha oo kale waa dakhli aada u wanaagsan oo inkastoo hawl aad ka soo marteen oo ku dhiirashada in geel la dhaqdo ay culayskiisa lahayd ka waran dadku markay rabaan inay dhaqdaan oo kale jooga ama qurbaha ku maqan ama debadda jira oo aan wax fara badanoo aqoona ka lahayn talooyinkaad adigoo siin kartaa maxay tahay adigoo barnaamijka sooyaalka dhaqanka jimcaha v o a u marinaya wallaahi ninka haddee raba inuu geel dhaqdo khasaarana wuu ku xisaabtamaya faa'idana wuu ku xisaabtamaya halbaad kun iyo shan boqoloo doolar siinaysaa hadday doonto waa xanuunsanaysaa hadday doonto dhurwaaba cunaya hadday doonto way bakhtiyaysaa marka horta qofku marka hore waa inuu ku xisaabtamaa waxanu waa xoolo nool xoolaha nool waa xoolo nool waa bili-aadankaasoo kale waa baktiyayaan waa dhimanayaan hantidaadii waxay ku jirtaa lacagtaas neefka xoolaha ee xanuunsanaya ee dhimanaya ee baktiyi kara annaga berigii dhaweyto oo kale hadeer sanad ka hor oo kale geel badanaanu siisanay kun iyo shan boqoloo doolar oo aanu ka bixinay ayaa baktiyey marka khasaaruhu kugu dhacayaa waadna ka faa'iidaysaa marka dadka waxaan hadeer anugu odran lahaa xoolaha ha la nasiyo xoolaha wareega ha laga daayo xoolaha ha la xereeyo saasunbaa wax lagaga helaya laakiin geel ayadaa lala wareego oo dhashii sii wata oo aad tirahdo boqol halaad baan wata dee boqol halaad aad wadatida maxaad ku haysaa meeshii waxba kuuma yaalan boqol halaadoo dhurwaa kula leeyahay oo xanuun kula leeyahay kula leeyahay odan waxba ka helayn inaad wax gelisa maahaane waxaa ka fiican inaad xerayso oo qofku uu xereeyo oo dee intafaacadsado tusaal ahaante hadda waan arkaa gaadhay baad wadataa aroortii oo kale waa tegaysaa maalintoo dhan waxyaabaha ugu faraha badan ee dadku ay ku weydiiyaan maadaamaad reer magaal tahay magaaladiina joogto miyigiina tegayso geelin aad dhaqanaysa maxay yihiinna dadka laascaanood kula joogo oo kale wallaahi dadka laascaanoodla jooga intaa way ka sheekeeyaan geela iyo qaabkaanu u dhaqanno iyo qaabkaanu u raacano iyo kuwii boqolka sano haystay hadeer waxaanu annaga uga khibrad badan oo waxaanu uga khibrad badannahay dee waxaanuba garanay neefkii xoolaha ahaa isagu wuu sii daayo wuu raacay laakiin anagu subaxiina waa dul taagannahay galabtii waa dul taagannahay casarkii waa dul taagana ta bugta ta caafimaad qabta ta caanaha yar ta ilmaheedu xanuunsanayo mid walbaanu garaana marka dadweynuhu waxaan u sheegi lahaa hade inay waxanuun gartaan qaabkan xoolaha loo manaafacadsanayo iyo inuu ka dhib yar yahay marka la raacayo ee ay lala wareegayo iyo markuu magaalada dhexeeda kuu joogo waxaa laleeyahay dadka reer magaalka geela dhaqanaya waxyaabaha ay aadka ugu baahan yihin waxaa ka mid ah aqoon durugsan oo dhanka caafimaadka ah iyo inay khibrad fara badan u yeeshaan xariisadii bal taasoo kale ka waran ma dareentaan inaad doonaysaan oo kale bal inaad hashaan dad iyaguna aada ugu sii xeeldheer wallaahi xagga dhakhaatiirta horta dhakhaatiir way noo tintimaadaan way noola joogaan oo wayba noo yimaadaan oo geelasha sawirayba ka qaadqaadaan oo dee neefka xanuunsada waad ugu yeedhasaa laakiin soomaalidu way iska dhakhtar reer miyi bay yidhaahdaanoo hasho hadday xanuunsata waxay ku odhanayaan maraq geelsii geel ku shub ama maraq adhi ku shub ama madaxidaadu samee yacni wuxuunba caloosha caloosha wax ku jira qabsanaya dhakhaatiirtuna way noo timaadaa dawooyin waanu yaro helaa waanu u baahannahay dee tareerino iyo siminaaro iyo waxa waanu u baahannahay xoolaha khibrad inaanu khibrad weyn kasii helo hadeerto anagu waanu raacnaa uun waanuna maalaa kii xanuunsadana adigu dawooyinka xoolaha un baanu sii siinaa laakiin wax intaa noo dhaafsan oo aqoon kalaanu leenahay oo xoolaha daweynteeda ma jirto tusaale ahaan adigoo kale meel hoosaad ka soo bilowday dhowr halaad bal ka waran waxaaad hadda mustaqbalka dambe rajaynaysid aad is leedahay dadkana shaqo abuur ha u noqoto mustaqbalka dambena ha lagaaga daydo oo bulshada gobolka sool tusaale fiican ha u noqoto maxay tahay waxaana ka bilaabay laba halaad laba halaad markaan iibsaday haddana laba kalaan iibiyey waan shaqayn jiray adugu waxaan ku tala waxaan samayn jiray bil walba ama labadii biloodba waxaan iibsan jiray saddex halaad ama laba halaad baan lacagteeda sidan jiray markii dambe adugu gaari aan lahaa waan iibiyo leyla calaawiya ilaa toddoba kun oo doolar baan siiyey isna geel baan geliyey adugu hantidaydii geel baan isugu geeyey markaan hantidaydii geela isugu geeyey waxaan jecelahay sanadka maanta haddii ilaha nafsaayo inuu ii gaaro boqol doonaysa inaad caanaha soo listaan oo kale ma haruubadi baa lagu lisaa mise wax kalead u isticmaashaan oo wallaahi gacmaha iyagaa lagu lisaayo haruubyaanu ku lisnaa weelasha joog joogaga waaweynna caanaha waan kusoo qaadanaa marka gacmaha yagaanoo isticmaala wax mashiinan wa isticmaalo neef baad wax ka siinaysaa wax mashiin loo isticmaali kara maaha neefkii baa kula hashii jaqaya adigii waad maalasaa marka haddii mashiin loo isticmaalo waxay noqonaysaa hashii neefkii uu dee ku caana waayo marka mashiinana maaha gacanta yadaan isticmaalaa haruubaanu ku maalaa haruubyada yadaasa ilahay noo barakeeya aanu haddeer kole isticmaalaa dhaqashada reer miyiga ay geela dhaqanayaan waxyaabaad ka soo qaadateen oo kale oo reer magaalku aad badanaa waxay iyaguna isticmaali jireen idinku isticmaashaan maxaa ka mid a isticmaalaa weelka oo dee weelka baadiyaha lawada isticmaala sida dhiilihii haruubada oo kale maraqa xoolaha lagu marto oo kale waxyaalahaasoo dhan baan isu kamid kana midda labaad aan kuu sheegay anu gaarigaygan caanaha labada gelinba kaga soo qaataa meheradaan dhigdhigaa meheradaasu kaliyantii baan laahay lacagta moobalkaygaa laygu soo shubaa caanahana waanu dhigaa isma aragno dee wuxuu u baahan yahay geeli in la kala barto taa barashada oo adiga ii sheegay sumadahoo kale ka waran iyo waxyaabaha calaamadaha inay manlambar baa idiin ah musumadii reermiig oo kale aad samaysatay oo dadka xoolodhaqatada ay lahay inay qabaa'ilka ku salaysnayd marka hore sumado dadkan laga soo iibinaya sumaday ku dhigdhigtaan laakiin anagu siiriya lambar baanu isticmaalaa hal walba markay xerada soo gashay baa siiriya lambar loo sameeyaa buug baa la geliyaa iyada iyo magaceeda iyo lambarkeedaba lambar baa lagu qoraa ama boqol iyo toban ama labo ama sideed ama sagaal adigu lambarada caynkaasa baanu lambar qaadanaa ku qornaa mid horena dee calaamado horeo dab fara badan ay ku dhigdhigeen oo surka kaga dhigeen iyo wejiga iyo dhinacyada iyo dee way jiraan reer baadiyo ay ku suntadaan oo xoolada ku yaqaaneen laakiin anagu ninkaanu ka iibsanay iyo magaciisaanu qoranaa qabiilkiisaanu qoranaa hasha magaceedaanu qoranaa sumadeedaanu qoranaa aanu kaga iibsanay annaguna siriyaal baanu u samaysanaa oo inta hadeer geela joogtaa iyo ha makhraatiyaal iyo waxaankaas odayaal dee noo kala iibiyey iyo dilaaliin iyo waxaas way joogaan marka annagu lambaraan u samaysanaa wax kale oo dab kale kuma sii dhigno oo calaamado kale uma sii samayn marka lambarka mahashu ku yaallaa mise buugoo kale idinku qoraya buuggana wuu ku qoran yahay hashana waa lagu qoraya ka barnaamijka gabagabadiisii baan maraynaa sooyaalka dhaqanka marka la yidhaahdo reer magaalkii oo geela dhaqanaya dee waxyaabo badan baa dadka ku soo dhacaysa inay faa'iida doon yihiin inayna xoolaha raba inay lacagta doonayaan shaqada iyo dee in la shaqaysto horumar wanaagsan la sameeyana waa mid meesha ku jirta wallaahi hadeerto dad badan ayaa raba inay nagu daydaan oo dad reer baadiye ah hadeerto boqolaal qof ayaa u diyaarsan inay xoolahooda soo xereeyaan oo ay keenaan magaalada oo ay ku intifaacsadaan oo ayna dee wayna uga sahlan tahay gabagabadii barnaamijka waxyaaba aad ku talinaysid maxaa ka mid ah maadaama aad reer magaal geel xaaraystay oo geel dhaqanaya oo duleedka magaalada laascanood ku haysa tahay dadka ku dhagaysanaya maxaad kula talinaysaa reer miyiga iyo dadka doonaya inay dhaqdaan oo ganacsi ahaan ay u samaystaan wallaahi dadka ganacsi ahaan raba inay u samaystaan waan soo dhoweynayaa oo dee xoolihii iska baytimaalka ahaa ee meelaha iska yaacaya ee haraadku laayay hadduu doono tobanka qadaya ama labaatanka qadaya marka waxaan jecelahay anigu dadka geelalena waxaan la talin lahaa inay ka daayaan geela wareejintan ay wareejinayaan ee ayadaan la wareegayaan ama ayadaa dee ku dib jiraya marba neef dhuwaa ku cunayo inay ka daayaan oo ay meel yar oo system yar hadduu badan yahay iyo hadduu yar yahayba ay system oo u kala samaystaan dadka reer magaalka raba hadeer inay geela dhaqdaan aad iyo aad baan usoo dhaweynayaao waxaan u soo dhaweynayaa dee caanihii soo dhaxaya ee dhanaanka soo noqonaya ee miyi ka soo gelaya ee gawaarida soo qaadaya haddii la doono laba casho la ururinayay dee waa laga raysanayaa oo caano firesha magaaladii laga helaya oo dhayo aroortiina soo gala habeenkiina soo gala duhurkiina soo gala dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aynu ku eeginay dadka reer magaalka iyagoo xoolaha gaar ahaan geela ku dhaqda duleedka magaalada laascaanood dhammaantay waxaan idinkaga teganaa inta ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah sidaas iyo nabadgelyo
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dilanahay halkaad weyn lagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno waxaa la dheelay kulamo ka tirsan kooba dalarey lugti labaad iyadoo lugti koowaad kooxuhu ay soo dheelayeen islamar ahaantaasina qaarkood hore u soo gudbay wareegga xiga ayaa naadiga kubadda cagta levente waxa ay martigelisay naadiga isbanyool waxayna kaga awood roonatay laba gool iyo waxba labada lug marka la isku daro laba iyo saddex waxaa ku soo baxay oo wareegga xiga u soo gudbay kooxda kubadda cagta ee isbanyool labada gool waxaa u dheliyey ciyaaryahan babtisto iyo sidoo kale moreno sevilla iyo kadis oo wada ciyaarayna waxaa ciyaartaasi ay ku dhammaatay sagaashanka daqiiqa lagu talagalay laba gool iyo gool oo naadiga kubadda cagta ee sevilla ay ku awdranatay ciryaan ben yeder iyo creo ayaa labada gool u dheliyeen naadiga sevilla halka goolka madiga ee naadiga kubadda cagta ee kadis ay la timidna daqiiqadii siddeetan iyo shanaad uu u dheliyay ciyaaryahan garsh labada lug marka la isku daro afar gool i gool waxaa ku soo baxay kooxda kubadda cagta sevilla ha yeeshee kulanka xiisaha badan wuxuu ahaa kulanka dhex maray kooxaha kubadda cagta barcelona iyo seltavigo kulankan oo lugtii hore ay labada kooxood gool i gool isla dhaafi waayeen kana dhacay gegada naadiga seltavigo ayaa naadiga kubadda cagta barcelona shalay waxay soo saftay ciyaartooydoodii heerka koowaad taa oo u saamaxday in ay si fudud u dhaafaan naadiga seltavigo shan gool iyo waxba ayaana afka ciidda loo diray naadigaasi ciidayahan lionel messi ee daqiiqadii saddex tobanaad gool ay ka soo wada shaqeeyeen isaga iyo jordi alba waxa uu daba dhaafiyey golwadaha naadiga kubadda cagta ee selta vigo laba daqiiqa kadib sidoo kale gool ay sidaasoo kale uga soo wada shaqeeyeen jordi alba ayaa waxa uu messi mar kale daba dhaafiyey golwadaha kooxda kubadda cagta seltavigo kaas oo u ekaa goolkii hore islamarkii meeshii hore uu ka dhaliyeyna uu mar kale daba dhaafiyey golwadihii naadiga seltavigo hayeeshee daqiiqadii sideed labaatanaad ayaa mar kale messi waxa uu gool isaguna ka caawiyey jordi alba kaasoo daba dhaafiyey kooxda kubadda cagta ee seltavigo goolwadaheedii ciyaartana ka dhigay saddex gool iyo waxba luis suares oo gool dhaliyey ayaa laga diiday laguna sheegay inuu ahaa gool offside ah hayeeshee waxa uu gool kala dhaliyay daqiiqadii kow iyo soddonaad taasoo ka dhigtay ciyaarta afar gool iyo waxba labaatanka daqiiqa ciyaarta ugu dambeysay waxaa bedel ku soo galay ciyaaryahan osman dambele kaasoo lagu bedelay ciyaaryahan lionel messi ciyaarta markii ahayd afar iyo waxba waxaana osman dambele oo muddo dhaawacyo uga maqnaa kooxda dhowaantana dib ugu soo laabtay naadiga barcelona ayaa goolka shanaad ee naadiga kubadda cagta barcelona dhalisay ka caawiyey ciyaaryahan evan rakitic kaasoo ciyaarta ka dhigay shan gool iyo waxba seltavigo wax goola maya dhalin goolkii hore ee ugu soo dhalisay marka laga reebo ciyaartana labada lugood marka laisku daro lix gool iyo gool naadiga barcelona ayaa wareegga xiga usoo gudubtay ciyaartooygooda dhowaan naadiga barcelona ee liverpool ay kala soo wareegtay philip cotino ayaa ka daawanayey ciyaarta barcelona ay gegadeeda kamnuu ku martgelisay naadiga seltavigo qaybta tarbuunka ee sare maanta hal kulan oo ka tirsan koobada liiga ayaa la dheli doonaa khitabe waxay la dheli doontaa malaga bundesligahana bayan liverkuson waxay la ciyaari doontaa bayan munich dhegeystayaal xubinta ciyaarahan halkaas aynoo joogto
mahadsanida jamaal axmed cusmaan ayaa dhegeysteynaya xubintii ciyaaraha haatana qodobadii warka ugu doorkana ayaan ka codsanayaa hadba intuu waqtigu noo saamaxo inuu mid ama laba naga xasuusiyo jaamac bulle jaamac oo stuudiyaha igu weliyay jaamac mahadsanid daanduley madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ka yaabayey sharci dejiyayaasha maraykanka ee uu shalay kula kulmay aqalka cad markii uu waddamada afrika iyo hayti ugu yeeray dalalka godka ah mar uu kala hadlayay arrimaha socdaalka iyo soo galootiga siyaasiyiinta ayuu madaxweynaha weydiiyey su-aal ahayd waa maxay sababta ay noogu imaanayaan dadka ka imaanaya waddamada godka ah sida ay xaqiijiyeen wargeyska washington post iyo t v-ga c n n ereyadan guracan ayaa lagu tilmaamay kuwo aan habboonayn oo sharaf dhac ah madaxweyne donald trump ayaa sheegay inuu maraykanku soo dhoweynayo dadka ka imaanaya waddamada ay ka mid tahay norway oo ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu arbacadii kula kulmay aqalka cad madaxweyne donald trump dhanka kale waaxda cadaaladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday koox baarayaal ah oo dabageli doona eedeymo soo shaacbaxay oo ku aadan in ururka xisbullah ee iiraan ay taageerto ay ku lug leeyihiin ganacsiga maandoorayaasha iyo lacago sharci darra ah oo ay xalaaleeyaan baarayaasha ayaa dib u eegi doono sheegashada uusan maamulkii hore ee trump ka horreeyey uusan dabagelin eedeymahan kooxda cusubi waxay baari doonaan galdacweedyadii sidoo kale ay hayeen koox la sameeyey waagii madaxweyne obama oo ay dabagalka kooxdan xisbillah bilaabatay kuwaas oo ku eedeysan in lacago been abuura ay xalaaleeyeen oo ay maraykanka soo geliyaan sida uu sheegay wasiirka cadaaladda jeff sessions khamiistii mashruuca cassandra oo la sameeyey labada kun iyo sideedii ayaa shaaca ka qaaday kooxda xisbullah inay maandoorayaala loo yaqaan kokaynka ay usoo dhoofiso maraykanka ka dabadeedna lacago si sharci darro ah loo xalaaleeyey ay gawaari la isticmaalay ku iibsadaan si ay afrika ugu dhoofiyaan aada iyo aad ayaad u mahadsantahay jaamac haatana xaggii heesaha ayaan mar kale jallacin ah ku soo dhowaada codkii cawaale aadan iyo heesta la yaabay
codka hallaasiga ah ee cawaale aadan daheeye iyo heesta la yaabay dhegeystayaal halkaad kala socoteen oo barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a oo ay wadajir halkan idinkaga soo jeedinayeen ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaan idin leenahay nabad gelyo dhaabkacay warkeeda wixii ihelaan la yaabay la yaabay wixii ihelaan la yaabay haddiyaan isla yaami beena u laabkacay warkeeda wixii ihelaan la yaabay la yaabay